sharaf weyn bayna inoo tahay maanta inaan halkaan isugu nimaadno u sheegno dadka iyo shacbiga reer puntland noo wakiishay in aanu u qabano hawlihii dowladnimo ee dastuuriga ahaa inaanu u sheegno waxa aan u hayno shaqada aan hayno waxaan marka hore rabaa inaan u mahadnaqo guddigii soo qaban qaabiyey barnaamijkan oo ay hormuudka ka ahayd wasaaradda qorsheyntu iyo guddigii madaxtooyada oo uu madaxda ka ahaa siyaad xuseen mursal siyaad ma jooga waa qiimeynta u horeysa weeye siyaad ba ku guuleystay ariiqyaad aad bay u mahadsan yihiin runtii shaqada ay qabteen iyo juhdi ay geliyeen barnaamijkan ujeeddada barnaamijka laga leeyahay saan hore u sheegnay waa wax iska sahlan waxaa loo shaqeynaya waa shacabka puntland wey waxaa loo shaqeynaya madaxweyne iyo madax ku-xigeen iyo baarlamaan ma waxaan hawsha u haynaa waa dadweynaha reer puntland wey waxaa waajiba marka inay arkaan dadka inaan looga sheekayn inaan dawladda lagu qiimeyn fadhi ku-diridada iyo makhaayadaha warka laga sheego dadka aanu u sheegno in in shacbiga puntland iyo dawladdu ay isu muuqdaan waxaa la yidhaahdo transparency and accountability dawladdu hawsha ay haysaahi wax secret ah maaha wax qarsoodiya maaha waxaan rabnaa marka dadka iyo dawladdu inay isu muuqdaan dadku shacabku inay dawladooda qiimeyn karaan in ay arkaan waxaan qabsoomay waxaan qabsoomin iyo sababta u qabsoomi waaye inaan u caddayno way waxaa meesha isugu nimid warka inaan badiyo ma rabo ujeedada maanta aan isugu nimid intaa weeye inagu ka xukumad ahaan waan isqiimeyn karnaa dhexdeena waana noo qiimaysan yihin ilaa xad cidda shaqaysay ciddaan shaqayn wasaaradda fiican iyo midda xun laakiin waxaan rabnaa qiimeyntaas inay nala ogaadaan shacbiga reer puntland dadka ugu dambeeya ultimate arbitrka ugu dambeeya ee wax kala saarayaahi qiimeynta rasmigaahina aan ku dhisnaynin jeclaysigii waa weeye midda ay qiimeeyaan dadweynaha puntland weye insha allah waxaan rajeyneynaa marka waxaan leenahay hati burhaanakum ninkii shaqeeyey waa la arkayaa ninkaan shaqeeya waa la arkayaa ciddii wanaag samaysayna waa muuqanaysaa ciddii hawshii loo idmaday gabtayna waa ay muuqanaysaa dadkaa idin qiimeyn doona waa mahadsantihi wasalam alaikum raxmatullah